bismillahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhuree dalsan qodobada ugu door karoonna waxaa qayb ka noqda maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun uu ku riday xubin ka tirsanaay dagaalamayaasha al-shabaab
saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in howlgallo qorsheysan ay ku burburiyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose ciidamaha ammaanka oo magaalada balad xaawo oo ka baadigoobaya haweeney toorriyi ku dishay haweeney kale oo deris la ahayd toban sano kadib ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland oo gacanta ku dhigay deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland oo maantay ku dhawaaqday xilliga la qabanayo tartanka gobolada maamulka puntland
shirweynaha labaad ee qurba joogta soomaaliyeed oo maanta ka furmay magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka qayb galay Gabadha ciidamada waxaa ka mid ah
maraykanka oo sheegay inuu dilay xubin ka tirsan daacish
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur isniina taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii warka iyaga ugu door karoonaa iminkana kusoo dhawaada iyaga oo intaa ka faahfaahsan
aynu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ayaa saakay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah waxa ay ku xukuntay yuusuf duqow xuseen dhicisow oo sida ay shee- la sheegay ka tirsanaay dagaalamayaasha al-shabaab duqow ayaa al-shabaab kaga biiray buur eylo oo buuraha kaba hoos tagta waxaana uu qaabilsanay sida la sheegay dilalka qorsheysan ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo sidoo kale qaraxyada afar iyo tobankii may sanadkan ayaa yuusuf lasoo qabtay isagoo bom efon ah ku tuuraya waaxda labaad ee degmada hodan xilligaasi oo ay gacanta ku dhigeen hay-adaha amniga maxamed cabdi muumin oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah
dhanka kalena markaana haddii aan eegno saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay markaasi sheegeen in howlgallo qorsheysan ay ku burburiyeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka jubbada shabeellada hoose sida warkaanu ku faahfaahinayo salebaan alcadaala
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo qorsheysan ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada ayaa lagu soo waramayaa in si gaar ah ay howlgallo qorsheysan kaga fuliyeen deegaanada deexda ah ee gobolka shabeellaha hoose waxaana deegaanadaasi ka mid ah ceel maracade kacaal yabaar iska jirley iyo sidoo kale karsaqaajo saraakiisha horkaciisa ee howlgalkaasi ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay sheegeen in lagu soo qabqabtay diro dad ah oo lagu tuhmay inay inay inay la shaqeynayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana intaasi ay ku dareen saraakiisha ciidanka in howlgalkaasi lagu burburiyey farsi- fariisimo qarsoodi ah oo ay halkaasi ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena haddii aynu fiirino ciidanka dowladda iyo kuwa een, maamulka jubbaland ayaa toban sano kadib waxa ay gacanta ku dhigeen deegaanka xagar oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waryaheena abuukar dayax ayaa ka waramaya
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose howlgalkan oo ay si wada jira u fulinayeen ururka shanaad ee xoogga dalka soomaaliya ee danab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka jubbaland ayay kula wareegeen deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay muddo ka badan toban sano ay maamulayeen al-shabaab ciidamada ayaa si nabada kula wareegay deegaanka kadib markii ay horey isaga baxeen ciidamadii al-shabaab ee muddada fog maamulayay halkaas bulshada ku dhaqan deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa soo dhaweeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland iyo nabad sugidda kuwaasoo sheegay inay kula shaqeyn doonaan howlaha amni ee deegaanka ka gadaal markii ay goobta isaga baxeen dagaalamayaashii al-shabaab iyo maamulkoodii oo muddo fog maamulayay deegaanka xagar xagar waxa ay wax ka yar siddeetan kilomitir u jirtaa magaalo madaxda dowlad goboleedka jubbaland ee bu-aale oo ay hadda maamulaan al-shabaab waxaana la filayaa in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland oo iskaashanaya ay maalmaha soo socda la wareegaan magaalada bu-aale oo caasimad u noqonaysa dowlad goboleedka jubbaland howlgallada ugu ballaaran ee ay ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ka fulinayaan deegaanada gobolada jubbooyinka waxaa hogaaminaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland howlgalka baraarug bulsho ee wejigiisii koowaad uu ka bilowday deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo galmudug ayaa u muuqda in wejiga labaad hadda uu usoo wacday dhanka dowlad goboleedka jubbaland waxaana ka soconaya dhaqdhaqaaq xoog leh oo ciidan oo ay iska kaashanayaan jubbaland iyo dowladda federaalka baraarug bulsho waxa uu rajo xoogle ka muujinayaa in jubbaland uu ka saaro guud ahaanba al-shabaab taas oo muddo ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen fariisimayaal waaweynna ay ku lahaayeen abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
abuukar markaana haddii aan eegno wararka ka imaanaya degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa waxay ku waramayaan in degmadaasi uu ka dhacay fal naxdinleh oo ay ka argagaxeen dadka deegaanka kadib markii haweeney ay midi ku dishay haweeney kale oo daris la ahayd falkaasi naxdinta leh ayaa si gaara uga dhacay deegaan lagu magacaabo oodan oo ka tirsan degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaana la yaabay ku noqotay dhacdadaasi dadka deegaanka ka hor dilka ayaa la sheegay in labada haween uu dhex maray muran kadibna ay mid ka mid ah midi ay soo qaadatay sidaasna ay ku disay ee ku dishay haweeneyda kale sida la sheegay ay dariska ahaayeen marxuumadda la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray nasro cabdiqaadir maxamed iyada oo haatan meydkeeda la geeyey isbitaalka kaliil ee degmada beled xaawo haweeneydan dilka fulisay oo magaceeda lagu soo koobay calase maxamuud ayaa goobta isaga baxsatay taas oo ilaa iyo hadda ay ku raadjoogaan laamaha ammaanka dadka deegaanka ay arrintaasi walaac ka muujiyey waxayna sheegeen in falkaasi uu markaasi yahay mid ka cusub deegaanka oodan uu dilka uu ka dhacay dhowaan ay ahayd markii caasimada kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland ee kismaayo uu wiil ku dilay hooyadii dhashay dilkaasina u adeegsaday tuurey
dhanka kalena haddii aynu eegno wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo ciyaaraha ee maamulka puntland ayaa maantay waxa ay ku dhawaaqday xilliga la qabanayo tartanka ciyaaraha ee gobolada maamulka puntland waryaheena ee puntland noga soo warama xaaji ciise bare ayaa inoo soo diray halkan oo ah wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland ayaa maanta waxa ay shaacisay inay qabanayso tartanka gobolada puntland ee ciyaaraha tartanka oo loo qaban doono sagaal qobol ayay ku dhawaaqday wasaaraddu wasiirka wasaaradda ushijira id qabtay ayaa waxa uu sheegay in tartankan uu ka dhici doono magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasiirka oo warbaahintuu su-aale ka weydiisay tartankan oo wuxuu ku soo aadaya xilli ay dowladda federaalku ay shaacisay xilliga la qaban doono tartanka maamul goboleedyada warbaahinta oo wax ka weydiisay ayaa sheegay wasiirku in laga qaadan doono go'aanka ku habboon xilligaasi maadaama aysan isku xilli dhici doonin sida uu wasiirku sheegay wasiirka aan wax ka weydiinay inay ka qaybgeli doonaan gobolada sool iyo cayn ayaa ku jawaabay inaysan ishusayn lool halkaasi dagaalka ka socdo iyo tartanka ka dhacaya magaalada gaalkacyo wasiirada xiriirka iyo cid kastoo halkan fadhiisa ah waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantoo taariikhu tahay bisha julaay tobankeeda waxaan iclaaminaynaa inaan qabanayno ciyaarihii kubadda cagta ee sagaalka gobol ee puntland waxaana ciyaaraha la qaban doonaa ilaa yuro bisha sagaalaad koogeeda waxaa kaloo aan iclaaminaynaa in ciyaaraha lagu qaban doono magaalada gaalkacyo stadium cawaale stadium waana tartankii sagaalaad ee ciyaaraha gobolada puntland waana markii u horeysa lagu qabto magaalada gaalkacyo sidaa darteed waxaan ku wargelinaynaa dhammaan gobolada puntland iyo bahda ciyaaraha inay isku diyaariyaan ka qaybgalka tartanka kubadda cagta ee gobolada bul waxqabadkii wasaaradda intaan joognay iyo waxaan rajaynay iyo waxaa noogu jira mustaqbalka waxaana diyaar u nahay in wixii su-aalahoodna lagu weydiinaan soo dhaweyno waa maalin taariikhi ah oo maalinta aan iclaaminay maanta inaan qabanayna ciyaaraha gobolada puntland bisha kooda sebtembar wixii su-aalaha waa in furan yahay bismi illaahi raxmaan horta su-aasha su-aal weyn waaye su-aal qiimo leh waana su-aal sugan in la weydiiyo ugu horreyn horta marka horeysa annagu hadda aan nahay dowladda puntland waxaa noo qorshaysan inaan qabanno ti tii gobolada sagaalka gobol ee puntland kooda sebtembar tan kale oo dowladda federaalka qabanaysa waa halkeedii iyadana waxay jawaabteeda bixinayaan markii waqtiga munaasibka la gaaro
marka puntland ma ka qayb gelaysaan go-aankaasi inta waxa waye go-aan siyaasi waaye waxaan ka sugaynaa inaan go-aankan dib uga qaadano insha allah markii waqtigu soo dhowaado miyaa la odhan karay wasaaraddii shaqada shaqaalaha masiirkii arrimihii siyaasadda bay ku milantay khilaafka dowladda federaalka iyo iyo puntland sportisku waa arrimo ciyaareed dhalinyara laga shaqaynayaa isku milankaasi dhalinyarada uma habboona miyaan la odhan karin maya labada waa kala duwan yihiin siyaasadda waa halkeedii sportskan waa halkeedii mid kastana wuxuu leeyahay qorshihiisa iyo maamulkiisa iyo ku talgalkiisa waxaan aaminsanaha annaga wax mas-uuliyad naga saaran tahay dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland wixii kaloo xamarka dhacay federaalka waa halkoodii markaa marnaba anagu waa isku mikan kor saarna waxaan aaminsanaha mar kastaba inaan diyaarino ciyaartooydeenna in diyaar u yihiin hadday noqoto in la gaaro inay u diyaar garoobaan ciyaaraha gobolada lagu qabanayo puntland
warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana aqbaalaadka dibadda taliska dhexe ee mareykanka ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyey weerar xagga cirka ah kaasoo uu ku dilay hogaamiyaha kooxda isugu yeertay dowladda islaamka ee isis osama al mujaahir xilli uu ku sugnaa bariga waddanka suuriya bayaan ay soo saartay mareykanka ayaa ku sheegtay in dilka hogaamiyahaas ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn nooca m q nine washington ayaan sanadkii tegay howlgallo ka dhan ah isis ka bilaabay dalka suuriya iyadoo dishay islamarkaana xirxirtay qaar ka mid ah hogaamiyaasha kooxdaasi mareykanka ayaa hogaaminayay weerar markaasi horey loogu dilay hogaamiyihii hore ee isis abubakar al baqdaadi warkii duwaara kala socoteen raadiyaha dalsan waa neg intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel